Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha iibyo noocyada kala duwan ee maciishada suuqyada magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud. Maciishada uu sare u kaca ku yimid waxaa ka mid ah raashinka, sharaabka, iyo khudaarta sababo la xiriira bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay dadka inta badan iibsadaan maciishad ka badan tii ay hore u isticmaali jireen. Qaar ka mid ah ganacsatada maciishada suuqyada magaalada Dhuuso-Mareeb ayaa ka waramaya qiimaha maciishada uu sare u kaca ku yimid iyo waxa sababay.
Wax badan ayaa isbedelay. Khudaarta xoogaa qaali bay noqotay, raashinka sidoo kaleeto. Dee wax walba way isla socdaan waxaana...
Khudaarta markeedii hore waxaan ku degsan jirnay adigoo lacag joogta laba iyo toban doolar. Haddana sagaal iyo toban doolar ay nagu maraysaa tanigeeda. Baradhada waxay ahaan jirtay konton iyo shan. Hadda toddobaatan iyo shan siddeetan ay nagu maraysaa kiintaalkeeda. Basasha waa siddeetan toddobaatan iyo shan bay hadda ku timaadaa. Markii horena waa afartan iyo shan iyo meelahaas bay noogu imaan jirtay. Wax allaale waxaas yaalla waxaan wax ku kordhin male innaba ha la ekaadaane.
Khudaarta walaa hadda waa nagu qaali. Welina beerihii dalagii lagu abuuray weli si fiican u soo bixinin. Wax hadda raqiisana way jiraan, wax hadda qaalina way jiraan. Hadda baradhadoo kale koray u laabatay, basashoo kale koray u laabatay. yaanyada waxaan mudaayaraa inay hadda soo jeedayso qudradan kale oo balweyne nooga imaato ama itoobiya ka timaado xoogaa way kulul yihiin oo kuleelay leedahay si fiican adeeguma isku soo raacinin
marka haddeetan sidii hore iyo soo dhumina maahan qiimuhu aad iyo isu bedelay si aad iyo aad isu bedelay marka sokorta iyo hadda timirta iyo kale sideedii hore maahan waa kaceen qiimo weyn oo ku siyaaday كيشك سكرتها أديك كنتن يا اللي حليب جد عدنا أديك كنتن إلى كنتن تدور بالعصر raashinku aad buu u kacay Een, sonkortoo kale waxaa ku darsantay adiga toddoba doolar camal markii horeetana labaatan iyo saddex haddana waa labaatan iyo soddon iyo labo iyo meelahaas noocyada kala duwan ee maciishada ayaa xilliyada ay qaali noqdaan waxaa saameyn xoogan kala kulma dadka danyarta ee aan awoodin inay iibsadaan